بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون waxaan ku dhex jirnay fii suurati alacraaf qisadii nebiyullaahi muusa iyo fircawn ayaan ku dhex jirnay waxaan soo aragnay aayadihii noogu dambeeyey darsigeennii hore markii saxaradii la keenay oo fircawn ay ka heleen kalsooni bal jaa-iso inuu siinayo muqarabiintan inay ka mid noqonayaan fircown dadka loo dhoweeyey oo madaxda ay ka mid noqonayaan dabadeed ayay nebiyulaahi muuse khiyaar geliyeen wixii uu ridan lahaa inuu rito iyo ayaga inay ritaan nebiyulaahi muusena waa uu ogolaaday inay ayagu hormaraan markii ay riteen allah subxaanau watacaala laba shay buu noo sheegay saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum inay dadka indhahoodii sixreen irhaab iyo cab khawfna ay geliyeen uma wuxuu u qiray allah subxaanau wa tacaala inay sixir weyn la yimaadeen wa jaauu bisixrin cadiim ayuu maaragtay allah subxaanau wa tacaala leeyahay waxaan soo aragnay yacni maaragtay suuratu taaha allah inuu ku sheegayo markii ay saxaradaa saaxiriintaasi riteen nebiyulaahi muusa naftiisa inay cabsi gashay oo allah uu leeyahay yacni faawjasa fii nafsihi khiifata muusa markaasaa tuma'niina la siiyoo la yidhi yacni maaragtay qulnaa laa takhaf inaka anta lacla markii tuma'niinada iyo xasiloonida la siiyo la dejiyey ayuu rabbi u waxyoonayaa nebiyulaahi muusena inuu ushiisii u tuuro wa awxaynaa waxaan waxyoonnay ilaa muusa nebiyulaahi muuse ayaan waxaan u waxyoonnay an alqi rid oo tuur casaaka ushaada tuur markaa tuurto fa idaa hiya waaba iyadoo ushii talqafu gurubsanayso maa ya'fikuuna wixii ay been abuurteen waa ayadoo gurubsanayso liqliqayso durbadiiba marka sidii buu sameeyey ushii buu riday markii uu ridayna wixii ay daadiyeen oo maaragtay xardihii iyo ulihii ay daadiyeen way uruursatay yacni ushii nebiyulaahi muusa ayaa kulligood balliqday oo baabi'isay weeyaan marka talqafu maa ya'fikuun yacni waxaa loo jeedaa tabtalicu maa yukadibuuna bihi wayumawihuunahu waxay liqaysaa wax alla wixii ay been abuurteen oo ay dadka yacni indhasarcaadka ay ku rideen wax soconayoo kale ay uga dhigeen maxaa yeelay yani waxaad odhanaysaa laqaftu shaya baa la yidhaahdaa shaygii baan qaatay idaa akhadtahu aw ibtalacta haddaad qaadato ama aada liqdo baa la yidhaahdaa laqaftu shaya baa la yidhaahdaa marka fa idaa hiya waaba iyadoo markii ushii nebiyulaahi muusa uu tuuray oo amarkii allah uu qaatay talqafu waaba iyadoo liqayso ama gurubsanayso liqayso maa ya'fikuuna waxa ay been abuurteen oo xaqiiqadoodii ay ka bedeleen oo ulihii iyo maaragtay xargihii ah taas bay maaragtay liqliqaysaa weeyaan walidaalika yani quraadu hadda maalan yani maaragtay xabsa can caasim isaga talqafu buu akhriyaa talqafu maa ya'fikuun sida hadda meesha noogu taallo yacni laamka oo la reebo qaafkana la khafiifiyo quraada inteeda kaloo soo hartayna talaqafu bay akhriyaan maa ya'fikuun marka waaba iyadoo marba marka ka dambayso uruursanayso oo liqaysa weeyaan marka maa yatikunada maada ku jirtaahi masdariyan waa laga dhigi karaa mawsuulana waa laga dhigi karaa labadaba waa noogu bannaantahay haddaan idhaahno masdariya ka dhigno ay yani faidaa hiya talqafu maa yafikuun faidaa hiya waaba ayadoo ushii talqafu liqayso maa yafikuuna ay ifkahum masabidaaddoodii iyo been abuurkoodii waxay been abuurteen waaba ayadoo liqayso haddaan masdariya ka dhignana faidaa hiya talqafu ma ladii yafikuunahu ma ladii yafikuunahu wixii ay been abuuranayeen ayadoo liqaysaba durbadiiba saasaad maaragta moodaa buu leeyahay markiiba sidii halkaasay bilowday weeyaan maxaa yeelay allah wuxuu ku tilmaamay ifkibuu ku tilmaamay maa yafikuun yacni ifkigana waxaa la yidhaahdaa wixii aan xaqiiqo lahayn xagga waaqica aan xaqiiqo ku lahayn ayaa ifkiga la yidhaahdaa marka waxa weeye sixirka sidiisaba waa kadib oo been ah waa zuur oo baatil ah waa tamwiih oo wax la moodsiiyo dadka la tusaahi waa shacwada waxaasoo dhan buu iskugu jiraa weeyaan marka faidaa hiya talqafu maa yafikuun fawaqaca alxaqu xaqi ayaa daahiray oo muuqday bimacnaa tabayana wadahar baa loo jeedaa xaqi ayaa muuqday maxaa yeelay nabilaahi muusa wuxuu wataahi masar oo dhan saxaradii joogtay saaxiriintii joogtay wixi ay wateen oo dhan baa maaragtay ilaahay uu baaba'shay marka inay arrintani xaq tahay nebilaahi muuse oo wato ayaa dadkii u muuqatay aysan sixir uunan ahayn fawaqaca alxaqu xaqi baa daahiray oo muuqday wa batala waxaa buray oo baaba'ay weeyaan mucjizadii ku baaba'ay maa shay baa burburay oo baaba'ay oo tegey buray kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyo waxay iyagu samayn jireen oo sixirkoodiina waa uu buray wuu baaba'ay mucjizadii baa baabi'isay weeyaan mucjizadii nabiyullaahi maaragtay muusa uu la yimid ayaa tirtirtay oo baabi'isay walidaalika cabdullahi bni cabbaas radia allaahu canhu wuxuu dhihi jiray fajacalat usha markuu ka warramayo fajacalat laa tamuru bishayin min xibaalihim walaa min khushubihim ila iltaqamathu فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء وليس هذا بسحر يعني سداس مارك عبد الله بن عباس هو أورنج ريويا وحوليه أشي مركو طورين نبي الله موسى شيء حرقه دي iyo maaragtay qoryihii ay rideen iyo ulihii ay tuureen ka mida ma soo marto ilaa way laqdaa ushii baa laqaysa buu leeyahay markaasay dadkii maarata saaxiriintii waxay garteen arrinkan inuu yahay amru min asamaa arrin xagga samada ka yimid oo mucjizaa inuu yahay ayay garteen walaysa haadaa bisixrin inuusan sixir ahaynna waa ay garteen buu odhanaya weyaan marka yani sidaas ayuu maaragtay allah subxaana wa tacaala leeyahay yani mucjizadaas buu rabbi muujiyey subxaana wa tacaala weyaan sidaas darteed culammadu waxay yidhaahdaan nabiyulaahi muusa markii maaragtay zabanka la soo diray waa zaban xagga sixirka oo qaalib ahaa isticmaalka sixirka la isticmaalo ba aad shaayic u ahaa marka nebiyulaahi muuse waxaa lala soo diray oo mucjizo looga dhigay wax sixirka ka sarreeya inuu la yimaado haakada ambiyada qaarkood sidaas bay ahaan jireen sida nebiyulaahi ciise oo kaleeto zamanka nebiyulaahi ciise la soo diray waxay yidhaahdeen waa zamaan wakti wuxuu ahaa xagga ibiga iyo caafimaadka iyo dawayntu ay aad iyo aad u sarraysay markaasaa nebiyulaahi ciisa mucjizaadka ilaahay siiyey lala soo diray oo ah inuu maaragtay ixyaau lmowta dadka dhinto inuu nooleeyo ibraa'u lakmahi walabras midka indhala'aanta la dhala iyo midka baraska qaba inuu daweeyo iyo wax lamida baa lala soo diray bay yidhahdeen sidoo kale nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam zamankii la soo dirayey waxaa caan ahaa oo shaayic ahaa ee faafsanaa waxaa la yidhaha wuxuu ahaa zamankaasi zamanu lfasaaxa yacni waqti fasaaxada oo aad u sarreeyo fasaaxada ay sarrayso shaayic ay tahay balaaqada waxaa la yidhaahda ay aad u sarrayso khitaabada iyo shicirku ay sarreeyaan oo aad iyo aad maaragtay yani dadku ay ku tartamaan ayuu ahaa markaasuu mucjizada qur'aanka ilaahay nabiyulaahi moxamed u soo dhiibay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markaasaa taxadi lagula sameeyey oo layidhi weliba la imaada maaragtay isagoo kale toban suuradoodoo ay isagoo kale ah hal suurad oo qur'aanka oo kalea la imaada ilaa yowmina haadana ay dadkii la imaan layihiin weyaan marka yani ambiyada mar kastaba waxaa lala soo diraa mucjizooyinka yani waxa wakhtigaa joogo wax ka sareeya buu rabbi mucjizo uga dhigaa subxaana wa tacaala weeyaan marka fawaqaca alxaqu wabatala maa kaanuu yacmaluun faulibuu hunaalika faulibuu waa laga adkaaday saxaradii hunaalika mowqifkaas meeshaas ay ku tartamayeen mubaaraadka ay ku samaynayeen ay iskaga hor imaanayeen ayaa looga adkaaday marka hunaalika waa makaankii mowqifkii baa la ishaaraya meeshii sixirka lagu soo bandhigay ushii nabilaahi muuse mucjizadana lagu bandhigayay taasaa loo jeedaa weeyaan faulibuu waa laga adkaaday saxaradii saxaradii hunaalika halkaas ayaa lagaga adkaaday wey meedaankaas iyo mowqifkaas baa lagaga adkaaday wanqalabuu way laabteen saakhiriina ayaga oo kuwa dullaysan ah bay laabteen yacni waxaa loo jeedaa ayagoo daliiliin makhuuriin xaqiiriin ah oo sixirkoodii uu baaba'ay bay ka laabteen meeshii yacnaa ma guulaysanin weeyaan guushii ilaahay wuxuu siiyey nebiyullaahi muusa ayuu rabbi subxaana wa tacaala guushii siiyey weeyaan marka sixirkoodii waa buray waa baaba'ay laga adkaa meeshii baa lagaga adkaaday weeyaan markii yacni ay ogaadeen in laga adkaaday oo sixirkii nebiyullaahi muusa sixirkoodii ay wateen uu buriyey yani dad cilmile bay ahaayeen waxay garteen arrinkan inuusan sixir ahayn nabilaahi muuse wuxuu wataa inuusan sixir ahayn bay garteen markaasuu rabbi wuxuu leeyahay waulqiya asaxaratu saajidiin waulqiya waa la riday asaxaratu saaxiriintii saxaradii baa la riday saajidiina xaala kownihim saajidiin ayagoo kuwa sujuudsan ah ayaa la tuuray oo sujuud loo riday weeyaan yacni mar alla markii laga adkaaday waxay garteen waxaan inuusan sixir ahayn mucjizo inay tahay sidaa darteed kharuu saajidiin sujuud bay u dhaceen oo waa ay sujuudeen marka waxaa la leeyahay fakaannamaa alqaahu mulqin waxaabaad moodaaba qof inuu tuuray oo afgembi u riday saasoo kale wejiweji uu u tuuray baad moodaa lanna faulqiya lii waa la riday ciddii ridda lama sheegin sida ay dhaqsadiiba sujuudda ula yimaadeen waxaabad moodaaba dad la tuuray oo wejweji loo tuuray baabad moodaa weeyaan marka muqaatiloo kale wuxuu leeyahay markuu fasirayo alqaahum ullahu buu leeyahay allah baa tuuray oo wejweji u riday sidaas bay marka u sujuudayaan weeyaan faulqiya saxaratu waulqiya saxaratu saaxiriintii ayaa la riday saajidiina ayagoo ah kuwa sujuudsan sujuud bay la dhaceen weyaan sujuud oo allah ay u sujuudayaan ayay la dhaceen qaaluu markaase waxay yidhaahdeen aamanaa yani fircawn hortiisa ka yidhaahdeen calaa mala'in min annaasi dadkii oo dhooban oo meesha buuxo bay hadalkaa yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waxaan rumaynay birabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigoodaan rumaynay yacni maaragtay makhluuqa rabbigiisii khaaliqii abuurtay allaah ah ayaanu rumaynay markaasuu rabbi muusaa baan rumaynay nebiyulaahi muusa rabbigiisii baan rumaynay wa haaruuna warabbi haaruuna nebiyulaahi haaruun rabbigiisa ayaan rumaynay khaaliqiisii abuuray labadooda khaaliqii abuuray ayaanu rumaynay oo rabbulcaalamiinah marka culammadu waxay leeyihiin yani aamanaa birabbi alcaalamiina waykumaaragtayway ku filnayd inay intaa ku sintaan laakiin si uusan fircawn u tuhmin ama dadka caamada racaacu naas aynan u fahmin inay fircawn u jeedaan lanna isagaa wuxuu yidhi ana rabbukum laclaa buu yidhi dadki waas yani wuu istikfaafsaday rabbigoodii sarre inay yihiin inuu yahay ayuu ka dhaadhiciyey marka si aynan dadku ugu malaynin rabbiga waa rumaynay ay leeyihiin sheegashadii fircawn inaysan ahayn ayay u sii caddaynayaanay odhanayaan rabbi muusa wa haaruun lanna muuse iyo haaruun uusan fircawn rabbi u ahayn dadka waa ogyihiin macbuudnimana aysan u ictiraafsanayn bay garanayaan weyaan marka rabbi muusa muuse rabbigiisaanu rumaynay oo rabbu kulli shayin wa maliikuhu ah wa haaruuna wa rabbi haaruuna nabiyulaahi haaruun rabbigiisii macbuudkiisii khaaliqiisii ahaa oo allaah ah ayaanu rumayna bay dhaheen yani waxay la dhiiradeen maaragtay iimaankoodii way haysan waayeen ina- inay qarsadaan yani maaragtay waa waa suuroobi weyday waxa weeye waxaa durbadiiba xaqiiqada ay arkeen iyo rumayntii ay rumeeyeen waxay gaarsiisay inay iimaankoodii la jahraan yani fircawn hortii inay kula jahraan walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan cilmi la barto waxa ugu xunay yidhaahdaan sixirkaa ugu xun wax la barto shay la bartaa sixirkaa ugu xun sixirkana waxaad arkaysaan wuxuu leeyahay maadaama uu shay la barta kan ugu xun yahay wuxuu ka fiican yahay oo ka roon yahay oo ka wanaagsan yahay jahliga waxa la yidhahdo ka weyn- ka wanaagsan yahay la yidhahdo sababta nimankani waxay ku garteen yacni inuu mu- nabiyullaahi muusa waxa uu la yimid inay mucjizo tahay waa cilmi sixriga ay yaqiineen ayay ku garteen marka jahliga ayuu mar walbaba ka roon yahay bay yidhaahdaan marka yani sidaas ayay marka iimaan ula yimaadeen kaamila ayay rabbi subxaana wa tacaala u rum- u rumeeyeen fircawn markuu arrintii arkay arrinkaas marka wuu- wuu inkiray fircawn dadkii maaragtay saxarada ahaa ayuu arrinkii ku inkiray qaala fir- qaala fircawn fircawn wuxuu yidhi aamantum a aamantum oo kaleo ma rumayseen bihi muuse miyaad rumayseen qabla an aadana lakum intaanan aniga idiin idnin horteed iimaankaas intaanan idiin idnin horteed miyaad muuse rumayseen buu yidhi inna haadaa midkaan rumayntaan iimaankaan aad la timaadeen lamakrun dhagar iyo khiyaano wey lamakrun ay laxiilatun xeelad weeye makart- m- m- lamakrun xiilo weeye makartumuuhu ay dabbartumuuhu aad dabbarteen yacni idinka iyo muusa aad dabbarteen ood samayseen weeyaan waa makri iyo xeelad aad maleegteen idinka saaxiriinta iyo muuse filmadiinati magaalada dhexdeedii aad ku maleegteen arrinkaas waa shay aad dabbarteen oo adi idinka aad maleegteen ood heshiis aad ku gasheen oo dhexdiina aad ka shoogteen weeyaan maxaad u- u dabbarteen litukhrijuu inaad saartaan minhaa yani ardadan ama madiinadan beledkan oo beledu misra ah inaad ka saartaan ahlahaa ahalkeeda inaad ka saartaan darteed ayaad arrinkan u dabarteen ood u samayseen fa sawfa kol dambe baad taclamuuna ogaan doontaan caaqibata amrikum ciribtiinna waxa ay ku dambayso ow caaqibata suncikum haada rumayntiinaan muuse aad rumayseen ciribteeda waxa ay ku dambayso mar dambe ayaad ogaan doontaan tahdiidkaasuu u raaciyey weyaan marka waa tahdiid hadda oo mujmala la yidhaahdaa waa hadal la duuduubay wey fasawfa taclamuun waad ogaan doontaan waxaan idinku sameeye wey ciribtiinna waxay ku dambayso waad ogaan doontaan markaasuu tafsiiliyey markuu ijmaaliyey wuxuu ku samayn lahaa waxay ogaan waxay ogaan lahaayeen ayuu hadda sii cadeeyey wuxuu yidhi lauqaticanna aydiyakum waarjulakum min khilaafin uma lausallibannakum ajmaciin lauqaticanna waan googoyni oon googoyni aydiyakum gacmihiinaan goynaya wa arjulakum lugihiinna baan goo- aan jarjarayaa min khilaafin isdhaaf baan u goynaya yacni markaan gacanta midigtaa gobayo lugta bidixdana waa raacinaya ama haddaan bilcagsi gacanta bidixdaa gooyo lugta midigtana waan raacinaya waan jaraya wy islaaf baan idiin goynayaa saasuu ku oranaya wy markaan idin gooyo oo maaragtay lugihiinna iyo gacmihiinna aan jaraa uma intaa dabadeed lausallibannakum waan idin xiri oo tiir baan idinku xiri wey ajmaciina idinkoo dhan saxaradiino idil markaan idin laayo oo lugaha iyo gacmaha iskhilaaf isdhaaf aan idiin jaraa baa markaas waxaan idinku xirayaa tiirkaan idinku xirayaa buu yidhi marka wuxuu yaani maaragtay wala usallibannakum ajmaciin salbiga meesha uu ku samaynayo tiirka uu ku xirayaay nooca uu yahay hadda maaragtay yaani suuradahan nooma sheegin laakiin fi suurati taaha buu rabbi noogu sheegayo yaani marka uu leeyahay yaani maaragtay yaani wala wala usallibannakum fi juduuci nakhli timirta jirideeda ayaan idinku xiraya markaan maaragtay calaa juduuci nakhli baan idinku xiraya weeyaan timirta jirideeda baan idinku xiraya markaas ka bacdi waxa way salbiga yaani markaasoo kale masaamiir iyo wax lamida baa dhakowiyabaa lagu sameeyaa darbigaasaa lagu xirayaa waxa uu ugu xirayana waa cuquuba inuu cuquubo uga dhigo oo ayaga uu ku ciqaabo waxaa kale inuu fadeexeeyo oo dad maaragtay ihaanaysan inay yihiin inuu dadka tuso iyo inuu tankiil noqoto liamaalihim iyagoo kaleeto dadka lamidka qofkii saas sameeyo saas baan ku samayn doonaa in la yidhaahdo radci arrintu ay noqoto daraaddeed ayaan u yeeli ayuu arrintaas u yeelayaa bay leeyihin mufasiriintu weeyaan marka fircawn hadalkaas ayuu ku yidhi qoomkiisii yacni saaxiriintii ou shalay soo watay uu keensaday ayuu hadalkaasi ku leeyahay waxay la mid tahay aayadda fi suurati taaha aan ku arki doonno oo kale bay la mid tahay qaal aamantum lahu qabla an aadana lakum markaasuu isagu wuxuu ku tilmaamay inahu lakabiirukum ladii callamakum sixra buu aayaddan hadda waxay tihi yani ina hada lamakru makartumuuhu fi lmadiina laakiin xagga wuxuu leeyahay waaba kiinii idinkugu weyna macallimkii sixirka idin barayba asagoo ahaa muusaad ba ka soo barateenba sixirkaanoo idinla marka hadalkaas yani sidaas buu ku yidhi weya tahdiidkana wuu raaciyey isla suurati taaha فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قف كأنه عذاب في سدريه وباقي نمت بديه أنا واد أغان دون تابو كورني هذا الكاسوية ابن كثير رحمه الله مركو أيضا كهض يحوليه فرعون مركو هذا الكاليه بيري وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل يعني فرعون وأقيه عد كستأو عقل لهنا ويأقتهي هذا الكفرعون أوليه باطل منك أبحن إنه من أبطل الباطل إنه يهي كان أبط باطل سن إنه يهي أبان كذب إنه يهي قفل بابا وقرن إياوية قفل بكله وأقيه هذا الكاس أوليه إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرج منها أهلها وحوي وهذا الباطل بينه لأن النبي الله موسى مركو مدين كسو لابطي توس وحو يمد فرعون بو يمد ويا إنه رب صادري بو أشيغي آياتك معجزاتك أو وتيبو وبندقي ولبا أساها كتلبي بو يري لا إماو وحي آد وضطو هدي آد آياد وضطاي kaalayoo la imow ayuu ku yidhi markaasuu aayadiisii tusay mucjizadiisii markaa ka bacdi yani markuu tusay asaga iyo maaragtay dadkii madaxda la ahaa ee dowladdiisa ku jiray go'aan waxay ku gaareen in maaragtay dadkii saaxiriintii lasoo jamciyo saxarada in la doono oo masar magaalooyinkooda iyo gobolladeeda dhan in laga raadiyo ayay ku heshiiyeen sidii bay yeeleen way soo ururiyeen markaasuu asagay u yimaadeen muuse isma yaqaanaan maba aysan isaragba maba ayna isarag saxariinta mana isyaaqaanaan asagaa ballan la galay inay muqarabiintiisa ka mid noqon doonaan oo jaa-iso siin doona buu u ballan qaaday waxaasoo idil asagoo og ay dadkuna og yihiin ay ka warqabaan ayuu hadalkaasi fircawn leeyahay ina hada lamakrun makartumuuhu fi lmadiina ou leeyahay inahu lakabiirukum aladii callamakum sixra yani kalimaadkaas waa hadal baatila oo kadib ah weeyaan wuxuu intaana u leeyahay waa tasaturan wa tadliisan calaa racaaci dowlatihi wa jahalatihim dadka jaahiliyiintaahoo racaacu naaska shacabkiisi inuu tadliis ku sameeyo ou tabliiliyo ayuu rabaa lianna shacab liito oo baaba'saday weeye fircawn oo wax walbou sheegaa u rumaynayo lianna dadkii yani ay ka gaartay markuu yidhi ana rabbukum alaclaa ka aqbalay matanoo kale haddana aqbali weynaya waa dad ou dullaystay wey siduu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheegay ou allah noo sheegoo yidhi faاstakhafa qawmahu faaaطaacuuh inahum kaanuu qawman faasiqiin inahum kaanuu qawman faasiqiin istikfaaf buu ku samaystay dadkii wuu liiday wuu dullaystay wax alla wuxuu sheego maarata xataa kadib sariixa been cad oo loo jeedo ayuu maarata hortooda ka sheegaya laanna nin wax ku qaban karaahin ma leh weeyaan walidaalika ibnu kaiir wuxuu leeyahay faina qawman sadaquuhu fii qawlihi ana rabbukum lacla dadka u rumeeyey hadalkiisii ana rabbukum lacla uu yidhi min ajhali khalqi illaahi wa adallihim uu odhanaya khalqiga ilaahay kuwa ugu jaahilnimo badan uguna baadida badan waa ayaga buu leeyahay maaragta hadalkaa markuu soo taxo kabacdibu hadalkaa odhanaya wey marka fircawn hadalkaasi waa istikfaaf dad uu ku samaystay ayuu beentaas shariixa u sheegaya wey qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi aamantum miyaad rumayseen bihi muuse qabla an aadana lakum yan dad addoomma isagu iska leeyahay camalu ka dhiganayo intaanan anigu idiin idinin ka hor miyaad rumayseen buu leeyahay ina haada midkani iimaankan muuse aad rumayseen lamakrun makri wey waa khiyaano iyo xeelad weeyaan makartumuuha aad dabbarteenoo aad maleegteen fi lmadiinati magaalada dhexdeeda aad ku maleegteen idinkaa inta kulanteen baad sira usoo shawrteen markaasaad rabtaan dadkii litukrijuu minha ahlaha litukrijuu inaad saartaan yani sixirkiinni aad kaga saartaan minhaa madiinadii ahlahaa dadkeedii inaad kaga saartaan baad doonaysaa oo meesha idinka saytaradii iyo awooddii idinka aad yeelataan fa sawfa kol dambaad taclamuuna ogaan doontaan caaqibata amrikum ciribtiinna waxa ay ku dambayso waad ogaan doontaan buu ku yidhi weyaan fa sawfa taclamuun markuu wuxuu yani tahdiidka markuu ijmaaliyey buu haddana fasirayo uu tafsiiliyo wuxuu yidhi lauqaticanna waan goyni oon jari aydiyakum gacmihiinna iyo waarjulakum lugihiinna min khilaafin isdhaaf baan u jaraya wey uma markaan jaro dabadeed lausallibannakum waan idin xiri salbiga in badanaan soo marnay waa tiirka qofka saa loogu xiro weyaan tiirka inta lagu xiro gacmihiisana masaamiir lagu dhajiyo lugihiisa wax lagu dhajiyo madaxiisa darbiga lagu garaaco saasoo kale baa la yidhahda ilaa uu meesha ku dhinto uu ku baabao yani saasoo kalea la yidhahda waan idin salbinayaayo waan idin xirayaa ajmaciina idinkoo dhan wey juduuci nali yani calaa juduuci nakli baan idinku xiri weeyaan maxay yidhaahdeen tahdiidkaas fircawn ou ku tahdiido waa nin boqora waa nin kibirka ou gaaro rabbinimo sheegtay waa nin wuxuu doono samayn karo tahdiidkaas uu sameeyey yani kama aynan reebin inay iimaankoodii ay ku sugnaadaan zaczaca ma aynan gelin shaki ma uunan gelin bal way ku sugnaadeen iimaankoodii weeyaan qaaluu waxay yidhaahdeen ayagoo fircawn u jawaabayo innaa annagu munqalibuuna kuwa laaban baan nahay ilaa rabbinaa rabbigeenna kuwa u noqon baan nahay rabbigeenna ayaan u laabanaynaa yani waxa weeyaan laa nubaali bima tuhadidunaa bihi min alcuquuba waxa aad adiga nagu hadidayso nagu tahdiidaysa uma aabayeelayno maxaa yeele mar kastaba waa dhiman lahayn mar kastaba waa dhiman lahayn marka rabbigeennaan annagoo mu'miniina oo muslimiina ayaanu u noqonaynaa weeyaan marka waxba naga tari mayso tahdiidkaada weeyaan marka hadalkaas waa hadalka fii suurati taaha oo allah ku fasiray oo kale markuu sidaasoo kale ku hadidayba wuxuu waxay yidhaahdeen qaaluu lan nu'hiraka calaa maa jaa'anaa bihi min albayinaati calaa maa jaa'anaa min albayinaati saas yidhi lan nu'hiraka calaa maa jaa'anaa min albayinaati adiga ku dooran mayno kaa dooran mayno aayaadkii cadcadaayo xag alla nooga yimid oo nabiyllaahi muuse oo watay adiga ku dooran mayna fircawn ku raaci mayna aayaadkaanu raacaynaa wy wladii fatarana dhaar bay weliba raaciyen wladii fatarana allihiina abuurtay baan ku dhaaranayay adiga maarata ku dooran mayna b markaasay yidhahdeen faqdi maa anta qaadi ay faqdi maa anta qaadiihi wixii aad xukminayso xukmi haddaad doonto waxaad doonta fuli annagu yani maaragtay iimaankeennan ku sugnaanayna waxaad samayso waxa weeye inamaa taqdi hadihi alxayaat addunya adduunkan unbaad wax samaynaysa xukunkaada marka uma bato waa inaad nafta naga goyso keliya sabab noogu noqoto inay naftu go'do laakiin wax kaleeto aad maaragtay naga tari kartahay lama arko sidaas bay ku yidhaahdeen markaasay yidhahdeen inaa aamanaa birabbina ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى يعني سلاس بي مارتي إيمان كودي بي لجه ربك أنا رميني إنه ذنوب تيدا نو دافق قفف كيني نو دايو وحي أبو خصبتي أو مارتا سحر كيا إنه رب نو دافو الله بار مارتي يعني مركو يدو ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى أي وحي كيرا هذا والله خير وأبقى يعني ساسي كيرا الله با خير بدن وحي مارتي رضيه سئية مارتي نعمدي سنة باقي بدن تهي ويان وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وما تنقم فرعون معي بينيسي منا أنك نقعي بين ميسي ووح دنبي أخذ نقعي بيسا أود نقدشو ما هي سدويان إلا أن آمنا إلى الرميني مويه بآيات ربنا ربنا آياته سئنا الرميني مويه معجزاتك يعني عدعدا إنا الرميني مويه wax kale nagu ceebaynaysa ma jirto weeyaan marka yaani waxa waxa oranaysa naqamtu al-amra ila ankartahu arinkii baan maartay inkiray on ceebeeyay baan orani marka wama tanqimu minna weeyaan wax aad nagu ceebaynaysa lama arko oo dambi aan leenahay illa an aamanna bi ayati rabbina rabbigeena aayadihiisa inaan rumaynay mooye wax kale oo dambiyood nagu ceebaynaysaa dambi aan galnay lama arko ولذلك عطاه وحبيجري ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه ذنب آدنو عذابتو آن قلني مجره إلا إلهي آيات كيسي إيمان كاس الله إيماني موي مركا يعني ذك مجرمين تأهي ظلمضاء جبادرة يعني حق إيمانك يرمينت الله سبحانه وتعالى نظافة إيمانك يا أخلاق ذو ناكسن أكتو ذا جريمي كتا ذنبي بكتا جريمة وياه ولذلك أصحاب الأخدود مركو مارت ربي كشكين أيه يعني بقركي مركو دتكي قبي أو مارت دتكي مسلمين تإيمان كليمي قد انتو أقض قضي أو دب كشبي أو دبك كقري محو ربي وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الله الله عزيز الحميد كأن الرميان مويه وحكى لكو عابيان الدنبي وقدقان لما أركبوا مركوا تاويا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا rabbigeena aayaadkiisa inaan rumaynay mooye lamaa jaaatnaa markay noo timid aayaadkii aayaadkii kolkay noo yimaadeen inaan rumaynay mooye wax kale oo maarata dembi aan leenahay lama arko sidaas darteed markay intaa qirteen ayay rabbigooda subxaana wa tacaala u tadarucayaan allah weydiisanayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno khaaliqeenno macbuudkayagiyow afriq shub calaynaa dusheenna sabran dulqaad iyo sabir dusheenna ku sub allahyo oo aan cuquubada fircawn oo nagu samaynayo aan dulqaad u yeelanno watawaffanaa na oofsan rabbiyow muslimiina annagoo kuu hogaansan adiga kuu hoggaansano muslimiina oo mu'miniinana adduunkaa naga wad weeya yacni allahayow sabir aan ku sugnaano diinteenna oo aanan ka laabanin nasiib saasoo kale wey lanna alifraagu waxaa la yidhahdaa asabu baa la yidhahdaa shubitaanka la yidhahda waa shubitaanka alifraaq waa sabigii weeyaan marka shub weeyaan rabbana afriq calayna sabran sida roobka iyo biyaha qofka loogu daadiyo kor looga soo daadiyo kale sabirkii kor looga soo daadiyo maaragtay iimaankii islaamnimadii lagu sug nabigaada nabi nabigaada nabiyullaahi muusana kuwa raaco allah ayuu naga yeelay sidaas ayay maaragta rabbigooda ku baryeen subxaana wa tacaala inay cuquubadana sabir u yeeshaan diintoodana ku sabraan ayagoo muslimiinana adduunka ay ka tagaan arintaas ayay rabbi subxaana wa tacaala weydiisteen sidaa darteed buu ibnu kaiir raximahullah wuxuu dhihi jiray fakaanuu wuxuu tafsiirkiisa ku qorayaa fakaanuu fii wali nahaari saxara fasaaruu fii aakhirihi shuhadaaa barara buu dhihi jiray yacni maalinta awalkeedii markii goobta laiskugu yimid barqadii nabiyullaahi muuse iyo ayaga ay maaragtay arrintan mucjizada u soo bandhigaya iyagana sixirkooda keensanayeen dad saxara ahoon mu'miniin ahaynay ahaayeen aakhir aakhir nahaarna maalinta aakhirkeedana shuhada bay noqdeen oo barara ah dad baariyiin bay noqdeen weeyaan marka yani halkaas waxaad ka garanaysaa hadalka ibnu katiir uu leeyahay fii aakhirihi shuhadaa dad sidaa shahaado ku helay oo sidii uu fircawn amarkiisa oo fuliyay inuu dilay baa ka muuqanaysa weeyaan sidaasuu maaragtay yani culamo badan ay sheegaan sida alimaam albagawi isagaba fi tafsiirihi uu ku oranayo asagoo kalbi ka soo xakaayoonayo wuxuu yidhi dakara alkalbiyu ana fircawna qataca aydiihim waarjulahum wasalabahum fircawn arrinkii wuu fuliyey lugihii iyo gacmihiiba wuu jaray derbigii tiirkiina waa uu ku xiray weeyaan saasuu leeyahay markaasuu yidhi wadakara hayruhu kalbi dadaan ahaynna waxay sheegeen wax uu fircawn ku sameeyey lama arka bay leeyihin maba samaynba inahu lam yaqdir calayhi maba uusan karinba inuu qabto awood waa u yeelan waayey bay leeyihin qoladaas dambe waxay leeyihin fircawn maba uusan samaynin saaxiriintii ma aynan dilin waxay u deliishanayeen liqowlihi tacaala allah uu leeyahay laa yasiluuna ilaykumaa biaayaatina antumaa waman ittabacakum alhaalibuun waman ittabacakum alghaalibuun idinka iyo dadkii idin raacay ayaa haalib noqonayo idinkana idinmaba gaari karaan fircawn yani maarata nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun ayaa lagu leeyay antumaa waman ittabacakuma idinka iyo dadka idin raacayba dadka haalibka idinkaa noqonaya weeyaan marka qolena waxay leeyihiin yani maaragtay waxbaba ma uusan ku samaynin lamana dilin culammada qaarna waxay leeyihiin waa uu dilay waa uu fuliyey laakiin annaga wax uu qur-aanka noo sheegay lama arko in uun hadalladaasay isweydaarsadeen yani tahdiidkaasna uu sameeyey ayaguna inay ilaahay subxaana wa tacaala isku dhiibeen unbuu qur-aanka noo sheegaa fircawn ma fuliyey mise ma fulinin na looma sheegin wey sidaasaa looga tagaa weyaan meel kastoo qisada aad ku aragto sidaasaa looga tegi weyaan وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وقال موسى وقال الملأ دقيدي وحي لهذه الملأ إن بدنا صومرني وأشراف القوم وسادتهما لهذا والملأ أخيارتي أما دقيدي وضياشي ومن قوم فرعون فرعون دتكيسي كمدها waa dadkii mustashariintiisii iyo madaxweyneyntii isaga dawladiisa kamid ahayd weeyaan waxay yidhaahdeen ayagoo yani doonaya inay ku taxriishiyaan fircawn nimankan dilkooda nabiyulaahi muusa iyo maarata in la ciqaabo oo ku fulinayo taxriish ku samaynayo ayay waxay yidhaahdeen atadaru muusa wa qawmahu atadaru ma tegaysaa fircawnow oo faraha miyaad ka qaadi muusa muuse iyo wa qawmahu dadkiisii dadkii asaga raacay oo mu'miniinta ahaa asaga rumeeyey miyaad ka tegaysaa liyufsiduu inay fasaadiyaan darteed filardi dhulka dhexdiisa ay fasaadiyaan yani dhulka inay fasaadiyaan miyaad uga tegaysaa bay yidhahda oo yani wayadaraka waliyadaraka inay inuu kaa tago yani waliyadaraka waxaan ku cadfaynaa yani maaragtay liyufsiduudaas weeyaan liyufsiduu fi lardi inay fasaadiyaan wayadaraka waliyadaraka inay kaa tagaan inuu kaa tago muuse iyo waalihataka ilaahyaashaadii inuu ka tago wayadaraka waalihatak yani adiga ilaahyaashaadii inuu faraha ka qaado oo uu ka sii jeesto yani maaragtay dadkana kaa jeediyo ma sidaas baabay leeyihiin yani sidaas miyaad uga tegaysaa bay yidhahda macnaha waxa weeye yani waxay u jeedaan waa tahyiij waay kicin oy fircawn kicinayaan ay ku kicinayaan inuu maaragtay yani laayo muuse iyo haaruun iyo dadka raacayo muminiinta iyo inuu dilo ay fircawn ku maaragtay ku maarata ku boorinayaan ayay maaragtay taxriish weeyaan marka sidaas bay leeyihin atadaru muusa wa qawmahu muuse iyo dadkiisii miyaad ka tegi liyufsiduu fi lard fasaadka ay tilmaamayaanna waxa weeye nabiyulaahi muusa dadka wuxuu ugu yeeray ilaa cibaadati illaahi waxdahu allah keliya in la caabudo fircawn inuusan cibaado lahayne makhluuq ou yaho addoon yahay yani wuxuu ugu yeeray makaarim lakhlaaq akhlaaqda teeda wan wanaagsan buu ugu yeeray sida ambiyada ugu yeeri jireen wuxuu ugu yeeray maxaasin acmaal acmaasha teeda wan wanaagsan inay la yimaadaan ayuu dadka ugu yeeray laakiin waxay sameeyeen yani dadkii mujrimiinta ahaa yani mufsidiintii ahaa ayagii fasaadka samaynayay fasaadkoodii oo shirkiga u horeeyo kufriga yani ka mid yahay takdiibka rususha iyo aayaadka ilaahay la beeniye watay duqyaanka iyo macaasida dadkii watay fasaadkoodii baa islaax ula muuqday yani maarata islaaxii wanaag buu ula muuqday dadkii wanaagga wadayna fasaad bay ku tilmaameen marka cudurkii ay ayaga qabeen ay waxay ku tuureen dadkii wan wanaagsanaa weeyaan waa maalka ay maarata carabtu tiraahdo ramatni bidaa'iha wansallat ay yidhaahdaan oo kale taasoo kale weeyaan qofka markuu maarata isagu xun yahay xumaantiisa adoo kugu tuuraya wuxuu rabaa inuu kaaga siibto inuu kaaga siibta buu doonaya marka fasaadkii ayaga ay ku jireen bay dadkii muslixiinta ahaayeen wan wanaagsanaa bay mufsidiin ka dhigeen bay nabilaahi muusa iyo muminiintii bay mufsidiin ka dhigayaan weyaan وقال الملأ وحي أهل الأضياشي ومن قوم فرعون كمدا أتدر متجي فرعون موسى موسى ميا كتجي وفرحت كقاضي ومعقابي سدميا وقومه ددكي سنوات كتجي ومؤمنين تأسقر رميي ليفسدوا إني فساديا في الأرض دولك دحليسة ويذرك إنو كاتغ أدقا أو سمارة معبود كادقا نموي وآلهتك إلهياش هذا إنو كتغوه ilaahyaashaada aad caabudi jirtayna inuu ka tago marka halkaas waxay leeyihiin culammada yani fircawn kaana lifircawna ilaaha ilaahun yacbuduhu sira sida xasan albasri laga soo guuriyo wuxuu dhihi jiray fircawn wuxuu leeyahay ilaah ou sir ahaan u caabudi jiray maarata sanam uu caabudo aysan dadku la ogayn ayuu fircawn lahaan jiray marka sidaa darteed bay kuwa ogaaba waxay leeyihiin wayadaraka waaalihataka adiga iyo macbuudiyaashaadii aad caabudi jirtay inay kaa tagaan oysan caabudin oo markaa cibaadatullaahi waxdow ay dadka ugu yeeraan saas ay dadka ku fasaadiyaan miyaad uga tegi weyaan culammada qaar waxay akriyaan yani wayadaraka waaalihataka waxay akrinayaan wayadaraka wailaahataka bay akrinayaan wailaahataka ayay akriyaan yani loona jeedo ilaahataka ay cibaadatag macnahaasna way ku fasiraan waxaana laga wariyaa qiraa'adaasi cabdullahi bn mascuud iyo mujaahid ayaa laga soo guuriyaa wailaahataka in la yidhaahdo yani wacibaadataka loo jeedo weyaan wayadaraka inay u kaa tago wailaahataka ay wacibaadatag iyo cibaadadaadi inuu ka tago lanna waxay leeyihiin lana fircawna kaana yucbadu walaa yacbud fircawn waa la caabudi jiray isagu wax ma caabudi jirin marka sidaa darteed ba waa ilaahataka u leeyihiin cibaadadaadi inay ka tagaan adiga ay ku caabudi jireen qaala marka fircawn markii arrintaas taxriishka lagu sameeyey ayuu wuxuu yidhi sanuqatilu waan dilaynaa abnaa'ahum inamadoodii oo wiilashoodiiya baan dilaynaa wanastaxyii ay wanatruku waan ka tegaynaayo waan dhaafaynaa nisaa'ahum haweenkoodana waan dhaafaynaa yani si ay noogu shaqeeyaan oo shaqaale iyo khadam noogu noqdaan baan u daynaynaa reer bani israa'iil waxaanu laynaynaa wiilashaan ka laynaynaa weeyaan yani hadalkaas ayuu fircawn yani maaragtay ku jawaabay markii nimankii mala'iisii ay ra'yiga usoo jeediyeen wa innaa anaguna qaahiruuna kuwa qaalibahoo ka adag baan nahay oo khasbayo fowqahum dushooda yani kuwa qaahiriinaa nahayo waanu ka adagnahay waxaan doonnaan ku fulinaynaa waa taxta qabdatina wa qahrina ayay ku sugan yihiin yani maarata qahrigeenna awooddeenna marna kama baxsan karaan weyan wax alla waxaan doonnaan ku xukumi karnaa saasuu maarata fircawn ku odhanaya weyan marka sanuqatilu abnaa'ahum waanu dili doonnaa ilmahoodii weeyaan sanuqatilu abnaa'ahum ayaanu dili doonnaa walidaalika yani naafic ibnu kaiir ayaa takfiifiyo sanaqtulu abnaahum ay ahriyaan sanaqtulu way iska takfiifiyaan quraada inteeda kalena sanuqatilu abnaahum ay way tashdiidiyaan waa la xoojiya sanuqatilu abnaahum waan laynaynaa marba marka ka dambeeyo ayaanu laynaynaa weeyaan oo marka yani ficilka takfiiru ku tusinaya sanuqatilu abnaahum baan laynaynaa marka yani waan dilaynaa wiilashoodii wanastaxyi nisaahum dumarkoodana farahan ka qaadayna marka waxa weeye waa tii ficilkii waagii hore uu ku samayn jiray intaan nabiyulaahi muusa la dhalin ka hor ficilka uu samayn jiray oo nabiyulaahi muusa markuu dhashay cabsi darteed fircawn inuu dilo wiilashiisa maarata layntii uu leynayay cabsi laga laga cabsanaya in la dilaa darteed wadiga loogu tuuray oo niil loogu riday cabsidaas bay ahayd ayaa keentay tiibuu marka ku soo celiyey mar labaad weeyaan inuu ku soo celinaya buu sheegay wa innaa fawqahum qaahiruun yacni waxaan nahay kuwa qaahiriinah oo qaalibiinah nagama baxsan karaan xukumkeenna marna kama baxsan karaan buu markii reer bani israa'iil warkii uu gaaray in fircawn uu tahdiidiyo dilkii wiilashoo la laayo gabdhahana shaqaalo laga dhigto la iska daayo ou maaragtay arintaas dadka ugu goodiyey uu sheegay markii ay maqleen nabiyulaahi muusa bani israa'iil ayuu dam'ana ku sameeyey yacni qalbigooda wuu dejiyey wuu u qalbi qaboojiyey sabir buu faray alisticaanatu billaahi buu faray alla inay kaalmaystaan ayuu amray weyaan waqaala muusa nabiyulaahi muusa wuxuu yidhi liqowmihi dadkiisii oo reer bani israa'iila wuxuu ku yidhi istaciinuu kaalmaysta haddaad tihiin reer bani israa'iil billaahi alla kaalmaysta subxaanahu watacaala istaciinuu billah allah kaalmaysta yacni alisticaanatu billaahi la imaada rabbigiinna keliya yacni towba ugu kaalmaysta alrujuucu ilayhi ugu kaalmaysta yacni taa sameeya wasbiruu sabra musiibada iyo cuquubada oo fircawn idinku samaynaya mixnadiisa u dulqaata oo dulqaad u yeesha weeyaan saasuu ku yidhi dadkiisuu faray adkaysta ku sabra dulqaad la imaada markaana towba ilaahay sameeye rabbi u laabta subxaana wa tacaala alisticaanatu billaah sameeya weeyaan maxaa yeelay maxaan sidaa idiin leeyahay oo isticaanada iyo sabirka alisticaanatu billaah wasabru aan idiin faraya ina alarda dhulka lilaahi allah iska leh ardadaan ilaahay baa iska leh yani culimmada qaar ardu misr ay ku qaydaan laakiin laska caam yeelo yaa wanaagsanay dhahan ina alarda lilah dhulkao dhan rabbi baa iska leh ardadoo dhan rabbi baa iska leh isagaa abuurto dhulka saa u abuurtay weeyaan yuuriuhaa allah wuu dhaxashiiyaa man yashaau axadkuu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida ayuu rabbi dhaxashiiyaa weeyaan qofkuu doono oo addoommadiisa iyo maaragtay xikmadiisa iyo mashiicadiisu ay keento ayuu rabbi siiyaa oo ku wareejiyaa marka baciid ma aha maanta idinka oo mustadcafiina oo ducafo ahoo yani laga adag yaho addoommo laga dhigtay inuu ilaahay nasriga idin siiyo oo ardada ilaahay idin dhaxshiiyo iyo tamkiin ilahay agtiis wax ku culus ma aha weeyaan waxaanad ogaataan uu leeyahay waalcaaqibatu ciribta dambe lilmuttaqiina dadka rabbi ka baqaa iskale weeyaan alcaaqibatu alxasana alcaaqibatu alxamiida yani maaragtay ciribta wanaagsan waxaa iska leh lilmuttaqiina ayay u sugnaatay dadka rabbigooda ka baqo oo taqwada la yimaado marka alcaaqiba hadda waxaa loo jeedaa waa annasru waaldafru baa loo jeeda cala alcaduwi ka guulaysiga cadowga laga guulaysto libtu ilaahay dadka uu siiyo caaqibada dambe muminiinta iska leh marka haddaad mu'miniin noqotaan oo aad ilaahay isticaano samaysaan inuu rabbi idinka idin siiyo baa la arkaa oo maaragtay yani inaad heshaan guusha inuu ilahay idin siiyo ayaa dhacaysee alisticaanatu billahi wasabri la imaada buu ohanaya walidaalika yani waxa weeyaan sheekh naasir asacdi markuu fasiraya aayaddani wuxuu leeyahay wahaadihi wadiifatu lcabdi yani hadalkaa u fiirso addoonka wadiifadiisa iyo shaqadiisu waaba taas buu leeyahay sidaas weeyaan waxaa weeye anahu cinda alqudrati an yafcala min alasbaabi addaaficati canhu ada alghayr markuu awood leeyahay qofku awooddaasna uu isku difaaci karo yacni inuu qaato asbaabtii uu iskaga difaaci lahaa cidda kaloo dhibayso inuu qaato mar hadduuba qudro iyo awood uu leeyahay inuu iska difaaco inay tahay baa wadiifat alcabdi ah buu leeyahay haddii yani ada alghayr inuu iska difaaco muxuu iskaga difaacaya maa yaqdiru calayh waxa uu awoodi karo hadduu awood u leeyahay inuu cadowga iska dhiciyo inuu iska dhiciyo oo isdifaaco wuu leeyahay buu yii markaasu wuxuu raaciyey wacinda alcajzi markuusan awood u lahayn uusan cadowgaas muqaawamayn karin uunan ka hortegi karin waxaa weeye an yasbira wayastaciina allaha wayantadir alfaraj yacni inuu sabro inuu ilaa allah kaalmaysto inuu farajka ilaahay fatxigiisa uu furo nasriga intuu ka siiyo inuu sabro baa la rabaa buu leeyay marka sidaas bay maaragtay yani usluubka dadka ahlucilmiga yani iyo ambiyada dhaqankoodu rususha sidaasay ahaan jirtay markii lagaa awood roon yahay oo aad og tahay inaadan awood u lahayn sida nebiyulaahi muuseba uu faray istaciinuu billahi wasbiruu ayaa la rabaa qofka alisticaanatu billahi wasabr inuu la yimaado towbo uu la yimaado ilaahay u tadaruco addoon inuu noqdo rabbigiisa isku dhiibo maxaa yeele nasriga ilahay gacantiisa ku jira subxaana wa tacaala yowna siiyaa nasriga dadka muttaqiinta u siiya asbaabta naadiga ah ee dadka isku halaynayaan kaligeed ma aha guusha ma ma maarta kuma timaado marka rabbi inuu qalabada qofka siiyo baa la arkaa weeyaan marka markay qofka dadka muslimiinta ah markay waqti dhacfi ay joogaan wa adam alqudra awood aysan lahayn inay as-sabr wal isti'anatu billahi ay kalmaystaan ayaa la rabaa weeyaan rabbi uu tadarrucaan laana ilaahi subhanahu wa ta'ala ayagu marka dambe guusha siinaya weeyaan hadalkaas ayuu nabiyullaahi muusa dadkiisa uu faray way reer bani israa'iil waa hadleen qaaluu waxay yidhaahdeen uudiinaa waana la dhibay muusow min qabli an ta'tiyana intaanad noo imaanin ka hor ayaana la dhibay wa min bacdi maa ji'tanaa markaad noo timid dabadeedna waana la dhibay labadaba waana la dhibay bay leeyihin yacni waxay u sheeganayaan dhibkii reer bani israa'iil fircawn uu ku sameeyey ayay maaragtay nabiyullaahi muusa ay u sheegayaan waxay leeyihiin min qabli an ta'tiyana waxaa loo jeedaa intaanan rabbi ku soo dirin adiga maxaa yeelay fircawn nabiyullaahi muusa intuusan dhalan wiilashuu gowrici jiray gabdhahana wuu dayn jiray wiilasha reer bani israa'iil buu layn jiray saas buu ahaa ilaa waqtiga uu dhalanayay nabiyullaahi muusa sidaasuu ahaa marka min qabli an ta'tiyanaada taasay u jeedaa wa min bacdi maa ji'tanaana markaad noo timid dabadeedna وحذلكان أوليه قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون حذلكاس لو جيدا ويا marka haddana ficilkiibu nagu bilaabo wiilasha inuu laayo awoodna uma uma lihin weeyaan nabi ilaahi muusa markay shakaawada qoomkiisa ula yimaadeen uu la hadlo wuxuu ku yiri qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kayfa ta'malun ayaga laftoodana uu la hadlo qala nabi ilaahi muusa wuxuu yiri casaa rabbukum rabbigiinu wuxuu xaqiiqo ku yahay oo dhab ah wey laanna culammadu waxay dhaha casaa min allahi waajibay dhahaan casaa mar haddii rabbi iyo allah ii la raaciyo casa allahu iyo casaa rabbukum la yidhahda waa shay xaqiiqo ah weeye xaqiiqay tusinaysaa casaa rabbukum rabbigiinu wuxuu xaqiiqo ku yahay oo dhab ah an yuhlika inuu halaago baabi'iyo caduwakum cadowgiin inuu baabi'inayo shaki ma laha in xaqa uu guulaysanayo cadowgana oo baaba'ay cadowgaa la baabi'in doono wayastakhlifakum idinkana uu khaliif idinka dhigo oo fircawn markii la halaago ou idin bedelkoodii ou rabbi idin makaniyo fil ardi dhulka dhexdiisa oo idin makaniyo idin dejiyo wayastakhlifakum fil ardi yacni wayaskunakum arda misra min bacdi ihlaaki fircawna wa qowmihi fircawn markii la halaago dabadeedii qowmkiisii in ardada la idin dejiyo oo idinka tamkiin la idin siiyaa allah subxaana wa tacaala arrinkaas xaqiiqabuu ku yahay khulafa in laydinka dhiga weeyaan markaas ilaahay tamkiinka uu idin siiyo oo booskii fircawn oo maaragtay yani ninka maaragtay mutakabirka ah oo jabbaarka ah booskii uu joogay markii idinka laydin dejiyaa fayandura ou fiiriyo kolkaa allah subxaana wa tacaala kayfa tacmaluun seebaad samaynaysa waxaad samaynaysaan uu rabbi eego subxaana wa tacaala fayandura kayfa tacmaluun waxaad samaynaysaan allah subxaana wa tacaala marka uu fiiriyo yacni camalkiinna ma ka shukrin doontaan daacadii baad la imaan doontaan yacni khayr baad samayn doontaan mise nicmada ilahi waad ku gaaloobi doontaan waad ku kufriyi doontaan taabuu rabbi fiirin doonaa dariiqii rabbani yani fircawn iyo ay mareen iyo qowmuhu miyaad mari doontaan mise dad fiican baad noqon doontaan oo kolkaa rabbi fiiriye subxaana wa tacaala weeyaan marka yacni arrintaas waxa weeyaan waa yani waa tuma'niino iyo xasilooni iyo qalbi qalbi qaboojin oo nabiyullaahi muuse reer bani israa'iil uu siinay uma ayaga laftooda inay mumtaxaniin noqon doonaan la imtixaani doono ayuu maaragtay ayuu tusinaya weeyaan qaala nabiyullaahi muuse wuxuu ku yidhi casaa rabbukum rabbigiinu wuxuu xaqiiqo ku yahay an yahlika an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiina inuu halaago oo fircawn iyo qoomkiisii ah wayastakhlifakum khaliifow idinka dhigo oo ardadii kuwa tamakuno wayuskinakum fii ardi misra inuu idin dejiyo wayajcalakum khulafaa'a min bacdi ihlaakihi markii la halaaga dabadeed inuu khaliif idinka yeelo oo kolkaa fi lardi dhulka uu khaliif idinkaga dhigo kolkaa fayanduro ou eego kayfa tacmaluuna waxaad samaynaysaan camalkiina uu markaa rabbi fiiriyo walaqad akhadna aala fircawna bisiniina wanaqsin min aamaraati lacallahum yadakaruun walaqad akhadnaa waan qabannay oo inaan qabannay baa dhab ah aala fircawna fircawn qoomkiisii آل فرعون هذا حلو جدا قومه وحان كقبني بالسنين أباره أيان كقبني يعني أباره أيان كقبني السنين وحلو جدا والجذب والقحط والجوع أبار يومارك جاجو أيان كقبني ونقص نسقامين من الثمرات مرحة لقى نسقامينا وأنا كقبني نقص من الثمراتنا waan sameeynayo markii yabaar lagu riday nusqaan mirahoodii iyo wax maartay wixii abuurtaanba afa la tagto waa baaba'da weeyaan maxaan sida u yeelnay la'allahum fir'aun yadkiisi aal fir'aun waxay mudayhi yadhakkaruna inay waasamaan ay mudayhi yaani la'allahum yatta'iduun inay waasamaano fayarji'una amma hum fihi min al-kufr wash-shirki gaalnimada ay ku jiraan iyo shirkiga ay ka soo noqdaan maxaa yeelay waxa la yiraahdaa laana shiddata turqiq alquluba yaani shiddadu qalbiga jilcisa qofka markii dib uu ku dhaco markuu qalbigiisa uu jilcana markaasuu yatadarru fayatadarru ila allah allah markaa khushuuc iyo tadarru iyo maarta istikaana ayuu la yimaada marka bal inay يعني سو رجوعان انت عن عذابك وين لو قبلين فرعون يقوم كيسي وحال ربا اباربا لو سليدي iyo mirihu ku yaraado ayaa lagu saliday weeyaan walidalika qataad markuu maarka aydan fasirayo as-sinin wuxuu dhijira amma sinina sininta iyo qaxtiga abaaraha waxa lagu qabtay buu leeyahay fali ahli albawadi dadka reebadiyaha ayaa lagu qabtay oo maartay markii roobku yaraado abaar ay noqoto ayagaas lagu qabtay buu leeyahay waama naqsu waama waama naqsu thamarati fali ahli al-amsar dadka magaalooyinka degan ayaa maartay naqsu thamaratna lagu sameeyay buu leeyahay ala kulli xaal abaar iyo maartay wixii ay xun jireen oo dhan oo nusqaamay ayaa uquuba looga dhigay weeyaan maqsadkuna waxa weeye inay soo rujuucaan oo rabbigooda subxaanahu wa ta'ala ay u soo laabtaan فإذا جاءتهم الحسنة فإذا جاءتهم هذي أتمادوا فرعون آل كيسي الحسنة حالدي ونفسني وبرواقدي أه يعني ما ركتي آه عافماتكي أه سعة الرزقي أه رزق الله واسعي أه يعني فإذا جاءتهم الحسنة فإذا جاءتهم الخسرة الحسنة حالدي ونفسني هذي أتمادوا قالوا حير هذا لنا أمجي نوسقناتو إسكاله هذه مدن يعني مارت وشيء عاده هو انغا اسكله بيلي لنا هذه يعني مستحقين بنا انغا متيسني ويان arrintan annaga maaragtay iska lahayn waan astaahilnay sidaas marka naloo siiyay yaani meeshii la rabay inay nicmada ilaahay inay imtixaan tahay u gartaan oo ay ka shukriyaan ma ayna ka shukrin inay wax yiraahdeen annaga mutaysanayo saasana la ku sii mutaysi aan mutaysanay weeyaan وإن تصبهم حدي أي كل عضي أصيبته سيئة أي خصلة سيئة حالة حن حدي أي أصيبتنا يطيروا بموسى نبي الله موسى أي شريستان أي باسيستان ومن معه ذك لجرين أي باسيستان وذك مؤمنين تي ومن معه من المؤمنين أي باسيستان أو وحي تشاؤم بيلي مادان ويا لأنه حال هذا التطير والتشاؤم لو جيدا وي وي تشاؤمانو يعني markii abaar ay ku dhacdo cudur oo asiibo dhimasho ay ku dhacda waxay xumid saadsadaan oo baasaystaan yani nabiyaha Musa iyo qomkiisa bay dadkii raaciyo muuminiinta ay baasaystaan weeyo yatayaru bi Musa wa man ma'a nabiyaha Musa iyo dadkii la jiray ay baasaystaan oo yiraahdaan hada min shumikum idinkay maaragtay baashan idinka timid beelayin baladan iyo waxaan idinka noo keeno sabab noogu ah ayay oranayaan marka arrinkan tatayurka ah iyo baasaysiga tashaa'umka ihi waa waxa ay maaragtay yani kufaartu badankeed ay isticmaalaan sida مثلا nabi ilaahi maxamed oo kale calayhi salaatu wasalaam markuu rabbi ka waramay fi suurati nisa wuxuu leeyahay wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min cindik markay khayr helaanna uma ogola shar markuu ku dhaco waxay leeyihiin waa tawxiidka alla timid iyo waxa aad leedahay alla kaliya hal rumeeyo sharta sabkaas nooga timid bay leeyihiin nabi ilaahi saalix markii qowm saalix oo nabi ilaahi saalix khayrka ula yimid oo maaragtay musiibo ay ku dhacdayna waxay yidhaahdeen qaaluu tayarnaa bika wabiman macak adiga iyo dadkii ku raacay fii suurati namr ayaan baasaysanaynaa bay ku yidhaahdeen waad ogtihiin qisadii yani maaragtay suurat maaragtay suurat yaasiin ou rabbi kaga hadla asxaabu alqarya dadkii markuu ka sheekeynay wadrib lahum maalan asxaaba alqarya rusushii loo soo diray markay u yimaadeenoo xaqi u sheegeen hadalladay ku yidhaahdeen maxay ahayd ayaguna tatayurkaasay yidhahdeen qaaluu inaa tatayarnaa bikum lain lam tantafuu lanarjumannakum walayamassannakum mina cadaabun aliim hadalkaasay ku yidhahdeen tatayurkaas waa tabci ay lahaayeen weeyaan marka allah wuxuu leeyahay wain tusibhum hadday asiibto ay ku dhacdo sayi'atun khaslatun sayi'a xaalad xun haddii ay asiibtana yatayaruu waxay baasaystaan oy sharaystaan bimuusa iyo waman macahu nebi muuse iyo dadkii rumeeyey ayay tatayurkaas ula yimaadaan weyaan oy baasaystaan marka yatayaruu asalkeedu wuxuu ahaa yatatayaruu markaasaa faudhibat ittaau fi ta tadii iyo tadii baa marka laisdhexgeliyey markaasaa yatayaru bimuusa la yidhi weyaan alaa inamaa aa'iruhum cinda allah alaa hooyaay inamaa aa'iruhum shumigooda iyo baasaysiga iyo waxa ay sheegayaan oo shaygu rabbi u qadaray ay shar ka dhigeen cinda allahi ilaahay agtiisa u ahaaday weyaan marka waxaa la yidhahdaa jawaabtan alaa inamaa aa'iruhum cinda allah waxaa la yidhaahdaa waa calaa namati maa yactaqiduunahu wayafhamuunah waxaa loogu jawaabay wixii ay ictiqaadinayeen oo kale jawaab ah baa la siiye weyaan sidaas darteed buu ilaahay subxaana watacaala khayrka iyo sharta asiibto maadaama ayaga ay tatayur ka dhigeen markii sharta ayuu rabbi ka cabiray aa'irkii laftiisa ka cabiray alaa inamaa aa'iruhum yani xumisaadsigoodu yani shimbirkooda cinda allahi ilahay agtiisa u aaday lanna aslu taayur waxay yidhahdaan carabtu waxay aqoon jirta weye markii yani maaragtay qofka uu guur doonayo ama safar doonayo ama maaragtay xaajo un uu doonayo maaragtay tijaaro inuu aaday wax lamida markuu rabo caadada jaahiliga ay samayn jireen wey waxay tegi jireen shimbir bay u tegeen geed saaran shimbirkii bay duulinayaan way tuurayaan haddii dhanka midigta uu u duulo way maaragtay tafaa'ul weyo waa maaragtay wax arrinka way ku dhaqaaqayaan wey haddii dhanka bidixda uu duulo waa sharaysanayaan wax alla waxay samayn jireen oo dhan waa ay ka harayaan ma samayn jirin weyaan marka xumisaadkigii unbaa loo jeeda hadda waa shumigii ayaa loo jeedaa weyaan alaa inamaa aa'iruhum yani xumisaadsigooda iyo sharaysigoodu waxa ay sharaysanayaanoo sharta iyo khayrka ah yani waxa weeyaan cinda allahi alla agtii buu ka ahaaday lidalika cabdullahi bn cabaas wuxuu dhihi jiray aa'iruhum maa qadaa calayhim waqadara lahum yani wuxuu rabbi u xukumay oo rabbi u qadaraa aa'irka loo jeedaa weya wixii rabbi u qadaray oo shar iyo khayra ayaa loo jeedaa weya walaakinase aktarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga arrinkaasi weyaan yacni cilmi uma leh oo ma garanayaan in sharta iyo khayrkaba allah uu yahay xaggiisa ay ka yimaadaan aysan ahayn cid maaragtay muuse iyo dad raacay oo kale inaysan la keeni karin makhluuq inuusan arrinkaasi la imaan karin dad cilmi u leh ma aha weya dadka badankiisa waqaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa ta'tinaa bihi min aaya litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimuminiin hadda takdiib cad ayay ula imaanayaan waa beeninayaan qaaluu waqaaluu waxay yidhaahdeen qowmu fircawn wey mahmaa ta'tinaa yacni mar kasta ood noola timaado ama wax kasta ood noola timaado bihi waxaas aad noola timaadaahi oo min aayatin mucjizo ah aayad ah mucjizo kastood la timaada litasxaranaa inaadna sixirto darteedna aad ula timaado biha aayadda inaad nagu sixirtona aad noola timaado famaa naxnu anaga ma ahin bimuminiina kuwa rumaynaya laka adiga kuwa rumaynaya maahin famaa naxnu laka bimuminiin yani adiga marna kuu rumayn mayno adaanan ku rumaynaynin aayadda aad la timaada mucjizadaa la timaadana marna ma rumaynayno hadalkaas ayay yidhaahdeen marka mahmaada yani culammadu wax macaani badana ku sheeg sheegaan yani maaragtay waxay leeyihiin sida maalan khaliil ibn axmed alfarahidi sheikh sibaweyhi oo kale ay ka soo guuriyaan mahmaada asalkeedu waa maa shardiyo ah oo lagu kordhiye maadii tawkiidka tusinaysa lagu kordhiyey maa allatii litawkiidi baa lagu ziyaadiyey marka sida xuruuftaba maada tawkiidka loogu kordhiye xayu ma markaad tiraadidii kayfa maa iyo يعني marka tiraahdo ayna maa'i sida u tiraahdo kale baa lagu kordhiyay markaas waxay noqotay ma ma bay noqotay leey markaas waxay karaahiyeysteen ijtimaacul mithlayn laba ma oo isku mid inay meel ku kulmaan ayay kelimadaasi naceen carabtii faabdaluu alifan uulaha an maada hore alifteedii bay markaa u bedeleen markaasaa la yidhi mahma sidaasay leeyihiin allahu aclam marka waa tii shartiyada ahayd weeye yani maaragtay mahma ta'tina bihi jawaab shardigeedana waxa way famaa naxnu laka bimuminiina daas ayuu dhacayaa weeyaan mahma ta'tina yani wax kasta ood noola timaado bihi shaygaasi oo min aayatin mucjizo ah litasxarana waa nooc maaragtay istihzaa ka mid ah wey inaad nagu sixirto inayayada aayadda inay mucjizo tahay way ogyihiin laakiin sixir bay ku magacaabayaan waa ku jeesjeesayaan litasxarana inaadna sixirto biha mucjizadaas aad nagu sixirto darteedna aad ula timaado famaa naxnu aan lagamaihin laka adiga bimuminiina kuwa kuu rumaynaya mayn adna ku rumayn mayno aayadaadana kuu rumayn mayno weeyaan yani aya aayatin ji'tanaa biha wa aya dalaalatin wa xujatin aqamtaha calayna xujo kasto aad nagu oogtood noo keentaayi falaa naqbaluhaa minka walaa numinu bika walaa bimaa ji'ta bihi adigana ku rumayn mayno waxaad la timidna kuu rumayn mayna bay leeyihiin sidaas ayay yidhaahdeen markay intaas sameeyeen ba haddana allah subxaana wa tacaala takdiibka maxdiga markay la yimaadeen oo barax tiran ayuu jawaab cuquubo kale ilaahay ku soo rogaya fa arsalnaa waan dirnay calayhim dushooda waxaan ku soo dirnay aala fircawn atuufaana tuufaantii baan ku soo dirnay tuufaantana waxaa loo jeedaa almaau lkaiir biyo aad u tiro badan oo biyahaas oo qarqiyey beerahoodii suruucdoodii iyo ashjaartoodii iyo imaartoodii oo dhan baa bashay oo dhib weyn u geystay baa loo jeedaa weyaan fa arsalnaa calayhim dushooda waxaan ku soo dirnay atuufaana biyo aad u tiro badan tuufaana ayaan beerahoodii iyo risiqooda waxay beeran lahaayeen ayaan ku baabi'inay waljaraada ayaxiina waa usoo dirnay marka jaraadka waa xayawaanka macruufka mashhuurka la yaqaano oo allah uu usoo diro yani wuxuu ugu soo diray yani liakli zuruucihim inuu maaragtay beertooda waxay beerteen inay cunaan beerahooda inuu baabi'iyo mar waxaa lagu diraa biyo oo lagu baabi'iya markay wax beertaan yani wax isdaba socdo waa wax hal mar wada dhacay maaha mar biyo duufaan baa inta lagu soo diro ayay beertii baabi'inaysa eber ka dhigaysa markaasay wax u baxaayeen la arag marna ilaahay markay beerta baxdo ayaa waxaa lagu diraa yani waxaa lagu soo diri ayaxaasaa lagu soo diraa weyaan waljaraada ayaxaas baa lagu soo diraa markaasuu zarcigoodii abuurkoodii waxay beerteen ayuu cunaa weyaan waalqummala yani injirtiina waa kusoo dirnaabay ay maaragtay ayaan dushooda kusoo dirnay buu rabbi leeyahay alqummal culammada macaani badanee dadka ahlucilmiga ku sheegaan cabdullahi bn cabbaas oo kale wuxuu leeyahay alqummal waxaa la yidhaahdaa assuus aladii yakhruju min alxinta yani baalkaa suuska la yidhaahdo oo galo maaragtay gelayda ama masagada galo baalkaas maaragtay kaasaa la yidhaahdaa oo xoolahoodii iyo timaartoodii iyo beerahooda dhan fasaadinayo kaasaan ku dirnaa waa la yidhaahdaa riwaayo kaleo cabdullahi bn cabbaas laga wariyo wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa alqummal waxaa la yidhahdaa aljaraad الصiغاar aladi laa أjنixata lah yani maaragtay jaraadka waxa la yhahda midka baalasha uu ku buuba leh ayaa ayaxa la yidhaahdaa marka midka baalasha uu ku buuba aan lahayn oo uu ka tago koronkorada la yidhaahdo kaasna waa lagu sheega soomaalida koronkorra ay tiraahdo kaasoo kalena waa la yidhaahdaa bay leeyihi yani macnahaasna waa lagu sheegaa xasan basri iyo saciid bnu jubayr culamadaas mufasiriinta oo taabiciinta ahna waxay ku fasiraan alqummal waxay leeyihiin waa dawaabun suudun siqaar yacni waxa weeye daabad shay lugalaho soconayo oo madow oo yar yara ayaa loo jeedaa bay leeyihiin qaar culammada ka mida waxay leeyihiin qummalka waxaa loo jeeda alqummal almacruuf yacni qummalka la garanayo oo timaha galo oo dadka maaragtay yacni cudurka ku noqdo oo kale baashan yani maaragtay la yidhaahdo injirta kaasoo kalena waa la yidhaahdaa qaar culummada ka mida waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa qummalka xasharatun tufsidu اtimaara wataqdi cala alxayawaani wاnabaat waxa weeye yani xasharaadka wax kamid ah wey xasharo wey xasharaadka yararkaah oo maaragtay yani kuwaas oo midhahana baabi'iyo oo beeraha ka cuno xayawaanaadkii cunayo nabaadkii doogii ka dhammaynayo waxaasoo dhanba waa lagu sheegaa weyaan marka noocay doontaba ha noqotee alqumal wey laakiin annaga waxaa dadkeenu iskaga fasiraan injilta lagu fasiraa weyaan wadafaadica waxaan dushooda ku dirnay adafaadic dafaadic waa jamcu dafdac waa layidhi dafdac dafdacna waa baalkan rah la yidhaahdo wey ama ama haraha la yidhahdo rah ima harre biyaha ku dhex jiro oo maarata qayliyo kaasaa la yidhahdaa weyan hara rahaasna waan kusoo dirnay ayuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay weyan dafdacaasaan kusoo dirnaa markaasuu dhib weyn u geystaa yacni waxay leeyihiin guryahoodii buu ka buuxsamayaa weelashuu ugu dhex jiraa sariirihii maarata gogashooda firaashkoodabuu u dhex joogaa madaro fara badana u geysta mid kasto ardu misra kulligeed dafaadicaasaa wada qaata bay leeyihin mufasiriintu weeyaan waddama dhiigna dushooda baan kusoo dirnay marka addama maxaa loo jeeda isagana laba macnoba culammada way ku sheegeen dhiiggan waa kee dhiigga loo soo diray sida maarata zayd ibnu aslam oo ku fasirayo wuxuu leeyahay waa arrucaaf yani waxaan kusoo dirnay sangorar kulligood ba ilaahay sangorar uu ku riday dhiig unbaa sankooda ka daadanaya dhammaantood sidaasoo kale way yidhaahdaan macnahaasuu ku fasiraa maarata culammada qaar kaleo ka mida waxay leeyihiin dab dhiigga waxaa loo jeedaa biyahoodii ay cabi jireen ayaa allah wuxuu u bedelay wada maarata wada dhiig buu ka dhigay weyaan sharaabkay cabi jireen wax alla wixii weelasha ugu jiro ama biyihii soo qaataan ama ceelasha ay ka cabaan allah subxaana wa tacaala dhiig buu ka dhigay marka fa kaanuu laa yashrabuuna ilaa dama dhiig mooye wax kale maba cabaan waxay wax ku dhaqdaan ama wax ku karsadaan waa wada dhiig wey waxaasoo dhan buu ilaahay ka dhigay bay leeyihin allahu aclam ilaahay inuu dhiig un maarata kusoo diray ayaana loo sheegay weyaan marka fa arsalnaa calayhim ituufaana biyahaas tirada badan ayaan kusoo dirnay waljaraada ayaxaasaan kusoo dirnay waalqummala yani bahashaas maarata injirtaan kusoo dirnay wadafaadica raha ayaan kusoo dirnay rahayaasha tirada badan wadama dhiiggii baan kusoo dirnay intaas oo dhan baan arsalnaa haadihi alashyaaa calayhim waxaasoo dhan baan dushooda kusoo dirnay maxaa yani marka waxaa waxaa allah leeyahay aayaatin mufassalaatin arsalnaa haadihi alashyaa ayaan dushooda kusoo dirnay aayaatin xaalata kowni xaala kownihaa aayaatin aayado ay tahay mucjizaad ay yihiin aayadahaasoo mufassalaatin kuwa la caddeeyey ah yani bay mufassalaatin kuwa la cadeeyey oo la bayaaniyey bimacnaa bayinaatin waadixaatin aayado cadcad oo muuqda ah ayaan dushooda kusoo dirnay markaas intaas oo idin waxba kuma aynan qaadanin wey fastakbaruu waa isweyneeyeen waxay iska weyneeyeen can iliimaani billaahi waitibaaci rasuulihi muusa calayhi salaatu wasalaam nabiyulaahi muuse raacitaankiisii allah rumayntii ayay iska weyneeyeen allah iyo rasuulkiisa inay raacaan waxay iska weyneeyeen an yursiluu maca muusa bani israa'iil inuu codsigii ou codsaday reer bani israiil inuu isticbaadkii addoonsiga uu ka daayo dad xorahoo rabbi xor ahoo allah subxaana wa tacaala caabuda inay noqdaanna waa iska weyneeyeen weeyaan wa kaanuu waxay ahaayeen qowman dad mujrimiina oo dembiilayaal ah ayay ahaayeen qowmu fircoon sababta istikbaarka u samaysay markoodii horey kufaar cusaada ahaayeen weeyaan dad cusaadahoo aan marna xaq ku hanuunayninoo gaalo ah ayay ahaayeen weeyaan hada wabillahi towfiiq sal allah wasalam cala nabina